waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada beledweyne saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dad badan oo soddon ay soddon dad ka badan soddon qof ay ku dhinteen labadii qarax ee beledweyne ka dhacay dhaawacyada ayaa dadka iyagana soddon ka badan ayaa la geeyey cisbitaalada meydka xildhibaan aamino maxamed cabdi oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weeraradan iyo qaar ka mida dhaawacyadii cuslaa ayaa loo qaaday magaalada caasimadda ee muqdisho wariyaha v o eda uga soo waramo gobolka ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne weli lama hayo tiro sugan dadka shacabka ah ee wax ku noqday weeraradii ismiidaaminta ee xalay beledweyne ka dhacay labada weerar ayaa waxay dhaceen xilli habeen ah ciidamada amniga ayaa waxay isku gadaameen goobaha la birtilmaameysaday waxaana ay hakiyeen isu socodka dadka taasoo adkeysay in durbo la ogaado dadka wax ku noqday labadaasi weerar laakiin taliyaha ciidamada booliiska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulle oo warfidiyeenka kula hadlay iridda hore ee cisbitaalka beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqday ayaa waxa uu sheegay in labada weerarba ay ku dhinteen dad soddon qof ka badan
sidaad la socotaan xalay abbaara labadasi saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka meeshaas waxaa ku geeriyooday dad aad u fara badan oo ay ka mid ahayd xildhibaanada aamina allah u naxariisto naxariistii jana allaha siiyo meeshaas ilaa shan iyo toban qofood camal ayaa ku dhimatay qaraxa markuu dhacay kadib wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meydidkii sida caadadu tahay waxaa la keenaa isbitaalka weyn isbitaalka dadka yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda ay dhaawacyadaas ku jireen iyo dadkii dhaawacyadu soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yidhaahdo noohada la yidhaahdo ayaa waxay isku qarxisay isbitaalka hortiisa waa aragtaan isbitaalka si u burbursan yahay isbitaalka weyne magaalada beledweyne goobihii ganacsiga si u wadbaabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyadii iyo meydadkii maadaama wakti habeen ay ahayd ka qaaday hadda waxaan wadnaa tirikoobkii muxuu aha dadkaan siaan u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay intaa hadda aan hubno waa soddon tiro kor u dhaafayso inay ka sii badan yihiin waan rajayn waan u malaynaynaa marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo meeshaan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah waxay ahaayeen dad ganacsato ah waxay ahaayeen dad muxuu aha dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid intaan hadda aan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu aha maamulka dowladda ka tirsan gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina waan hadda ka garanaynaa iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yidhaahdo asna qarax halkaan ahaa ku dhintay dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen meydadkoodii ilaa xalay baa meeshan ka guraynay dhaawacyadoodii isbitaalladay yaallaan dowladda federaalka iyo dowladda dowlgoboleed hirshabeellan waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanaaanaan muxuu ahaa ii sheeg aan halkan lagu dabiibi karin dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen sidii gurmud loogu fidin lahaa oo isbitaallada waaweyn oo sida muqdisho kale loo geyn lahaa iyagana gurmud loogu sameeyo in ka badan toban qof oo qaba dhaawacyo culus iyo meydka marxuumad aamine ayaa waxaa loo qaaday magaalada muqdisho sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah ehelada marxuumadda xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha beledweyne walaal waa mahadsan tahay ciwaan allah naxariista inaa lilah wa inaa raajicuun kula nafsin daaiqadulmowt kulli insha allah waxaa la geynayaa muqdisho sababaa la geynayna waxaa ka mid ah wuxuu ahay qof muctaras ah oo soomaalida ku weyn ayay ahayd marka insha allahu saasaa loo geynayaa halkaas ayaa afqaba loo samaynaya marka maadaama soomaalida ay beenaynayso aqooyahan ah bulsho ah mataqaana cadaalada soji ay tahay sidaas ayaa door baniaan halka lagu keen magarada
marka meydka yaa kaloo la socdo oo wax meydad kaloo la qaadaya maa jiro ma dad dhaawaco aad xamar u qaadaysanaa jiro maxaa nooga sheegi kartaa dadkii la socdo walaahi afaraa la socoto afaraa la socoto dunow labaa daran labaa daran labana xoogaa haaday waa afka adu afartoo maaragtay adhaawacayin allah caafiyo laakiin labaa daran insha allahu ayagana caafimaada loo raadinaya alidhaa magarat saada muqdisho
taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan gaashaanle sare isaaq cali cabdulle ayaa waxa uu ka codsaday dadka magaalada beledweyne in booliiska ay kala shaqeeyaan sugidda amniga si buu yidhi looga hortago dhibaatooyinka dhacaya dadka reer hiiraanna waxaan leenahay war waad arkaysaan wax dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan nimankaan kalama jecla dadka soomaaliya dhiiggoodan bay u baahan yihiine cid gaar taarged uga ah ma jirto taarged waxaa u ah shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan taarged u ah waxaan leenahay markaa ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan dee xaafadihiinay ku jiraan guryihiiay ku jiraan ayay ka soo ambabaxayaan ayagaa lagu qarinayaa waxaan leenaha marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad kasoo sheegi weyso ama intaad information hesho aad ciidamada amniga la soo xiriiri weyso walaalow ama adaa ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kaloo ehelkiinaa ku dhimanaya waxaan leenaha marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal meel hal dhinac aan ugu wada jeesanna cadowga ciidamada dowladdan hadda sidaad la socotaan hadda baaritaana iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka magaalada beledweyne ay ku wadaan
magaalada beledweyne ilaa iyo wakhtigan waxaa laga dareemayaa dhibaatada burbur iyo dhimasho ee qaraxyadii xalay ay ku reebeen waa qaraxyadii labaad ee beledweyne ka dhaca tan iyo horaantii bishii februari dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwa magaalada caanka ah ayaa lagu dilay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne